ganacsigu waxauu lafdhowr u yahay kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta dib u dhiska dalkeena soomaaliya maxamed axmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada juar waxa uuna ka warbixiyey sida ay uga qayb qaataan dib u dhiska magaalada iyo horumarinta dhaqaalaha dalka waxay iskugu xirmi karaan in laysku duubnaado ganacsatada gacmaha isqabsadaan allahu mustacaan qof walbo ra'ligiisa iyo waxa ganacsigan horumarinayo laysku ra'li garsado alaa iskaashato ma kufto kulliyood in la iskaashado ganacsatada faa'iida fara badan u leedahay sababtoo ah dowladda waxay ku tiirsan tahay ganacsatada waayo anaga waxaa bixinaa canshuur canshuurtaas oo dalka dhaqaalihiisa aada u kabto ganacsatada waxaa waaye allah mustacaan waa garabka ama tiirka ugu weyn ee lagu tiirsan yahay ganacsatada burburka wadooyinka waxaa waaye saameyn fara badan ay ku leedahay allah mustacaan siiba bulshada guud ganacsato kaliya maaha bulshada ku nool gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada jowhar burburka wadada waxaa waaye saameyn fara badan oo lagu leeyahay haddii si khaas anaga ganacsato aan aan ahnina dhulka waxaa waaye wadadaas aaday saameyn oogu leedahay inay burbursan tahay insha allah waqtiyada ugu dhow waxaa rajeynayaa in aqabtir fiican lagu sameeyo dib u dhis fiican masha allah waxaa looga baaqsan karaa dhaqaalyarida ku yimaada ganacsiga horta tarsanow ganacsiga waxaa waa marbo waa ceyn dhaqaalo yari dhaqaalo badni waa kuleeto gurigaa markaa kusoo bixaysa adiga ma ogid waxaa helaysid allahu aclam tawakkal aa kusoo baxaysaa marka marba si waa suuq marna wuu dhaca wuu kacaa marna dhaqaalyariyaa jirto xagaay madow u yaqaanaan soomaalida soo yaqaanaan maamulku waxay qayb ugu noqon karaan allah mustacaan in micnaha ganacsatada garabkooda taagnaadaan wax kasta oo caqabad ku noqdo ee ka hor wareejiyaan bulshada waxaa looga baahan yahay allahu mustacaan in micnaha maamulka ay garab taagnaadaan sidoo kale ganacsatada ay garab taagnaadaan wax kasto inta karaamkooda ah ay qabtaan magaalada jowhar waxaa sanadahan dambe laga dareemayaa horumar dhinaca dhinaca ganacsiga taasi oo ka qayb qaadata bilicda iyo horumarka caasimadda hirshabeelle